maamulka xaafadda howlwadaag ee magaalada baydhabo ayaa soo agaasimay anfur wadareed ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada baydhabo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada anfur wadareedkan ayaa qayb ka ah dadaalo ay wadaan dowlada hoose ee degmada baydhabo iyo maamulka xaafadda howlwadaag gudoomiyaha xaafadda howlwadaag abshir khaliif ayaa ka barbixiyay ujeedka anfur wadareedkan
gudoomiyaha arrimaha bulshada agaasimiyaalka injineerka ciidamada dhammaantii oo wasiir ku-xigeenka amniga dhammaantiin sansalaame bacdisalaam ilaahay maxadis kule ilaahaygii intanii kulmiya maxadis kule hadhowaada iyadan ka faraasana kooyowkisanin kooytan iyadan ka faraasana walaayarowna manaha yarno haynimana tabardorinoo jeyti raalaada iyada iyadan ka faraasana kooyowkisanin kooytan walisuubiyahaynawna ciidamada amniga iyona xaafad walwadaag geebosha shalduun gudoomiye laamade iyo gudoomiyaha sida gudoomiye laamadeed lamadan haruumado la sheegayaan sida gudoomiye laamadeedna haruumoosa la sheegayaan aniina lamaada cabdibali la sheegayahay si amniga guudlan hela xaafad walwadaag ya ku sheegayahayn mas-uuliyiinta intaninkoyti boqolkiiba boqol ciidanka faraasana sida fayle iyo aninga jiibega
dhanka kale gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada baydhabo aadan carab ayaa u mahad celiyey maamulka xaafadda howlwadaag ee magaalada baydhabo n maamulka dowladda hoose ahaan xaafadoogii iyo dhiibo kala duwan bulshada hamin iyo geewal integanyiinasadi laamaha amniga langlashaqeey lahaay marka taasa unuuna marwelbaye ka mahadyaana shacabka iyo laamaha amniga sida faylooyo aan wada shaqeeyahayaan marka insha allah wali rajeynaya maamulka xaafadda howlwadaag sugooska duuban sida fayl oyo onla shaqeeyahayaan rugo iyo guud ahaan ciidamada amniga siday onla shaqeeyaan ka mahadayaan unuuna haddii ilaahay raka maamul degmo ahaan xaafadooganna buliiskana guud ahaan
ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa bogaadiyey howlaha ay wadaan maamulka xaafadda howlwadaag islamarkaana kula dardaarmay in ay dardargeliyaan sugidda amniga xaafad ka mid a xaafadaha xaafadaha degmada baydhabo gaar ahaan xaafadda howlwadaag howlgal ama obareshino uu hogaaminayay wasiirka amniga oo loogu talagalay bisha barakeysan ramadlaan guud ahaan in lagu sugo deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda kumeelgaadh kumeelgaarka ee degmada baydhabo oo maalmahanba ka socday degmada baydhabo oo galaba lagu afurayay xaafad daafa oo degmada geeskeeda afur ka mid aan u joogna galabta xaafadda howlwadaag runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan maamulka degmada gaar ahaan maamulka xaafaddan oo runtii si qurux badan noogu soo dhoweeyey galabta afur wadareed qiimo badanoo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka soo qayb galeen waxaan leeyahay aadaad ugu mahadsantihiin maamulka xaafadda howlwadaag runtii afur qurux badan iyo amnigii oo gacan bir lagu haayaba waa idinku nimid aadaa idinka mahad celinaynaa waxaan rabaa inaad sii laba jibaartiin la shaqaynta laamaha ammaanka oo runtii bulshada iyo laamaha ammaanku haddii aysan isgarabsanin laamaha ammaanku waa gacantii wax qabanaysay bulshaduna waa gacantii xogta keenaysay amniguna wuxuu ka bilowdaa xogta marka waxaan rajeyna inaad sii laba jibaartiin oo aad ka shaqaysiin la shaqaynta laamaha amniga runtii ammaankan iyo nabaddan aan ku afuraynaay waxay ku timid wada shaqaynta ee bulshada iyo laamaha amniga runtii oo gacan bir ah anfur wadareedkan ayaa qayb ka ah mid muddooyinkii u dambeeyey ka soconayay xaafadaha magaalada baydhabo